wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaannu toddobaadkan ku eegaynaa qaabka soo xulista xubnaha baarlamaanka oo muran badani uu ka dhashay iyo xubnaha qaar oo dib loo soo celiyey waxaa igala qaybgalaya barnaamijka abukaato cumar maxamed cabdulle sharciyaqaan kaalin ku lahaa samaynta dastuurkan cusub bilowgiisii hore oo ku sugan magaalada london cayni abuukar gacal oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliyeed oo iyana ku sugan magaalada qaahire ee dalka masar dor cabdicasiis sheekh yuusuf oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah cabdiqafaar cabdi wardheere oo ah la taliya dhinaca horumarinta oo ku sugan magaalada washington marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan kusoo dhoweeyo barnaamijka marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan siiyo doctor cabdicasiis sheekh yuusuf sidee ku dhacday arintan lagu kala xulaayo xubnaha baarlamaanka adiga inta aad ogtahay maadaama muqdishona aad joogto haa walaala aada iyo aad baad umahadsan tahay xulitaanka baarlamaanka sida brotocoolka heshiisyada uu dhigayo waxaa soo xulaya odayga isagoo la tashanaya qabiilka intiisa kale waxaan u wadaa meesha hadda waa four point five marka qabiilku la tashanayaa isagaana soo xulay marka uu soo xulo kaas ayaa sharciga qofka uu soo xulay arrintaa iyadaa waa la buriyey oo waa la jebiyey sida aada maqlaysidba marka ugu horeysa guddigu waa guddi aan dadkeedu qualification lahayn waa labaatan iyo toddoba marka labaatan iyo toddobadooduba in aada u yar maahan inta kale wax qualification leh male doctor cabdicasiis waa usoo noqon doonaa arinta guddiga waa usoo laaban doonaa tan aan raba inaan ka hadalno xitaa sidee ku dhacday in adiga liiska lagaa saaray processee ahaa loo maray hanaan sidee ahaa loo maray anigu waxaa loo maray dee odaygiibaa ay soo xulay oo reerkii la tashaday oo arrintu process nidaamsan bay ahayd markii xagga la geeyey magacaygiina waxay ilaaliyeen oo fiiriyeen criteriyada ay tahay inay jeegareeyaan okay baan ku noqday markaa waxay yidhaaheen ten years ago ayuu wuxuu ahaa markuu halkan sida iyagu ay kuantaasuon run ahayn marka waa lasoo celinayaa baa layidhi cabdicasiis shusha waxaan siinayaa marka abukaato cumar maxamed cabdulle sharciga adigu waxaad ka mid ahayd sharci yaqaanadii horeyna dastuurka maaragtay uga qaybgalay diyaarintiisii ka waran arrinta ku saabsan in kala xulis qaabkan oo kale tahay guddigu sameeyaan bismillahi raxmaan iraxiim marka hore falastiin waa mahadsan tahay sidoo kale wasiirka cabdicasiis sheekh yuusuf iyo cabdikafaar iyo cayni waa iyadana kasoo biiri doonto sidaad noo sheegtay markaan arrintan ka fiirino dhinaca qawaaniinta kamid noqoshada xubn xubinimada baarlamanka waxaa un maaragtay ay ka qusaysaa muxuu ahaa dastuurka laba qodob oo muhiima qodobka labaatan iyo labaad oo ka hadlaya xagga xaqa ka qaybgalka siyaasadda oo sheegaya in muwaadin kasta uu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato arrimaha guud ee dadweynaha ee siyaasadda taasoo ah inuu xisbi abaabulan karo inuu maaragtay xil ka qaban karo xisbiga iyo inuu wax doorto lana dooran karo taas waxay marka muujinaysaa in arrimaha hadda laysku haayo inay tahay xaqaan u leeyahay inaan ka qayb galo siyaasadda iyo xaq u baliyid inaad ka qayb gasho marka waxaan fiirinaynaa maxaa shuruudo ah oo xadayn kara oo libid garayn kara oo xadidaya in qofu ay ka qayb gasho muxuu ahaa arrimaha siyaasadda muxuuna ka leeyahay dastuurka qodobkaasaan kor kusoo sheegnay ma la xadidi karaa oo ma la dhihi karaa maaragtay meesha waa ka baxay haddii la xadidayana maxaa loo cuskanaya marka hadda waxaa muuqanaysa in dastuurkii ay ku caddahay qodobkiisa konton iyo sideedaad shuruudaha looga baahan yahay qofka noqonayo xubinta baarlamaanka federaalka ah sidaasoo kalena waxaan rajaynayaa in guddiga screeningka oo loogu talagalay inuu hubiyo in shuruudaha la buuxiyey inay noqdaan shuruudaha uu fiirinayo shuruudaha halkan ku qoran shuruudahaas oo ah maaragtay inuu qofku yahay muwaadin jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maskaxdiisu ay fiyowdahay da-diisu aanay ka yaran shan iyo labaatan sano iyo qodob kaleeto oo labaad oo ka hadlaya in muwaadinku aanay go-aan maxkamadeed lagu hakinin shan sano xuquuqdiisa qodobkan si fican uma cadda laakiin waa la yaqaanaa macnihiisa waxaa loola jeedaa inaanay maxkamadi ku ridin xukun oo uu ku jiro qodob caddaynaya inaanu xaq u lahayn inuu qabto xil qaran yani public office ayaa loola jeedaa waa legal tradiction oo qof markii la xukumo oo dembi oo galo la raaciyo inaanu xil qaban karin ayaa loola jeedaa qodobka saddexaad oo dhahaya inuu haysto shahaado dugsi sare arinta shahaadada arrinta shahaadada waa arrin taagan ayadana waa usoo noqon doonaa waxaan rabaa inaan siiya cabdikafaar wardheere horta falastiin waa salaamay odayaasha iyo dhegaystayaasha daba assalaamu calaykum waraxmatullahi arrinta meesha muhimka ah oo in laga hadlo u baahan horta waxaa weeye shuruudaha abukaato uu sheegay iyo habka odayaashu wax u soo xulayaan iyo arrimahaas oo dhan horta wax dhibaato ay kama taagna waa laisku raacsan yahay waa sida hadda odayaashu u qeexeen weeye waxaa odayga dhaqankaa soo xulaya qof buu soo gudbinayaa eeqofkaas odayaasha dhaqanka xataa waxaa war lagu wargeliyey sida anigu aan ka warqabo turki markay joogeenna aan aada uga warqabay oo iyaguna ku sheekaysteen soomaalida iyo dadkii waxgaradka ahaa oo la taliyeyna u sheegeen waxaa la yidhi inkastoo aad qofka aydun qabiil ku soo xulaysaan ogaada haddana markuu tago baarlamaanka qof qaran buu noqonayaa marka qaababka loo marayo ayaan ka hadlaynaa hadda wa waa shurwadihii hadda odayaashu abukaatuhu sheegay weeye waa inaan qofku dembi gelin waa inaanu muxuu ah waa inuu shahaado dugsi sare haystaa waa inuu maog tahay qof miyir qaba yahay oo aan waalayn waxaas waa shuruudo caadiya oo waxaa laisku hayaa maxaa loo soo celiyey qofkii dad waxaan ogahay oo aniga igu maqaalo ah in la soo celiyey la yidhi sababahan hadda lagaba hadli mayo ee kacaankiibay lacag ka xadeen oo dembi ka gale markaasaa la soo celiyey guddigu soo celiyey marka toddoba iyo labaatan qof oo soomaali ah oo baaritaan samaynaysa yacni xaq bay uleeyihiin inay qofkii ay iska baaraan odayaasha waa lagu dhex jiraa waa la laaluushayaa waa la masuq maasuqayaa inay soo celiyaan xaq bay uleeyihiin qofkuna shuruuddii haddaanu la kulmin waa waa la soo celinaya intaa kaliya wey waxa meeshaya waxaa jira in madaxda sare dowladda kumeel gaarka ay soo xuleen guddigan oo weliba qaarkood ay intooda badan soo xuleen ma dhici kartaa marka dhexdhexaadnimada guddiga xataa inay dhibaata ka imaan karto guddiga four point five wey haye waxaana soo xul dadka la yidhaaho principalska oo entitiskii ayagu principals ku noqday sida dawladda oo saddex ah saddex qaybood matal madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo prime ministerka iyo puntland iyo galmudug iyo ahlusunna waljamaaca ayagaa soo xuray ayagoo four point five ku taagan marka haba yaraatee wax qualificationna kuma xira dadka ayaga waa mahadsan tahay abukaato cumar haye abukaato cumar tuunkaas waa jiriyey waxaa soo xulay toddoba iyo labaatanka saxiixayaashi waa la og yahay oo meel cidlaa kama imaanin saxiixayaashuna waa ay danaynayaan dabcan muxuu ahaa inay hanaankii dawladda ay maaragtay ku yeeshaan saameyn oo waxay ka mid yihiin musharaxiintii iyo raggii hogaaminta dalka maaragtay u taagnaa marka dabcan anaga hadda ma hayno wax caddaynaya inay maaragtay sidaas yeelayaan laakiin tuhumada noocaas oo kale ah sidii lagu magacaabay marka aad fiiriso cadaalad darro inay sameeyaan maaragtay in lagu tuhumo waa imaan karaysaa laakiin kuma xukmin karna hadda anagu haye cabdiqafaar sida lagu soo xulay waa sida baryahan jacburka oo soomaali o dhan ku shaqaynaysa saxiixayaasha yaa inoo magacaabay marka qaynuunkaas waa haddaynu dalagalloxaawana ka dhammaan mayno waxaa la yidhahdaa raad arooryaas gadaal looma qaado waa garan kartaayoo waxa weeye waddankao dhan xeer iyo qaynuun adag kuma dhisna haddaa fursaddii ugu ugu dhaweyd aynu haysanaa muhiimaddu waxa weeye in guddiga haddiiba saxiixayaashaa soo xuleen horta saxiixayaashu niman wax isku raaca maaha marka waa garan kartaayo inayn dad hal meela wax u wada wado oo dad gaara wada kasoo horjeedo inaanay ahaanayn waa qiyaasi kartaa marka waxaan odhan lahaa in guddi ahaan aynu dayno inay hawshooda aan yartaah oo maalmaha u hartay soo dhammaystiraan kadibna ay markaas loo gudbiyo baarlamaanka baarlamaanku oo qawaaniinta iyo xeerarka aan doonayna iyo cadaaladda aan raadinayno oo dhan halkaa markaas inaan ka dhex doonno bay aniga ila tahay haye cayne inkastoo aad gadaal nooga soo biirtay haddana arrinta horaan uga wada hadlan waxay aan ka hadlayn waxay tahay qaabka hadda guddiga farsamada ee soo xulitaanka xubnaha baarlamaanka ee hawsha u maareynayaan gaar ahaan hadda waxaa qadka nagula jiro oo kale doctor cabdicasiis sheekh yuusuf oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda hadda xilka haysa oo sidoo kalena ka mid a dadka shakhsiyaadka loo soo dira waraaqaha looga hor istaagaya inay baarlamaanka ku biiri karaan ama la leeyahay lasoo bedelo sida wa waa hadal waa la wada dhameeyey sida la sheegayo waxa waaye guddigaani haddii dad ayaga wax rabeen soo doortaan waxay u badan tahay qofkaas waa ila tartamaa iga saar inay u badiyaan way dhici karaysaa laakiin haddii ay og yihiin waxa ay samaynayaan raadraac kale inay yeelan doonaan oo la isku dabageli doono oo ay maxay ahayd soomaali hadhowda ay ka tashan doonto ee ayaga dhib u keeni doonto arrintaasi waxay noqonaysaa waa arrin kaloo si kale u muuqata laakiin kolleyba soomaali isma aaminto weligeedna isma aaminin haddana ma is aaminto marka way inay tuhunkaasi wuu jiraa inay dadka soo doorteen waayo madaxda ugu sarreysa dalka inay dib ugu soo noqdaan bay rabaan prime ministerka kan baarlamaanka maxa madaxweynaha kulligood waxay u roorayaan inay jagooyin sarsareheer ay ka qabtaan ama ay kusoo laabtaan jagooyinkoodii marka sidaas darteed iyo kuwaana iyo koleeto oo la jiraan oo saxiixayaasha la leeyihin oo ayagana aynan ka marnayn marka hadday ayagana yihiin dadkan oo maxa- entitled looga dhiga guddigan in ay usoo diraan dadka waraaqa ay iskaba soco dhaxaan maxaa diidaya ayaga laftigooda soo dadka soo doorta in la yidhaahdo iska soco intaasaad adiga mahalaajiso hoojiso laluus qaadato magaciisiya marka waxaa aniga keliya leeyahay guddiga lasoo doortay sidii la raba ha lagu soo doortay ma aha sidii la raba in lagu soo- ee, jo- in la fiiriyo sidii lagu soo doortay ee waxa waxa ay sameynayaan qualitygeeda inay cadaalad falhayaan iyo inayna cadaalad falaynin ayaa muhiima haddii shaqada loo soo doortay ay ka cadaalad falayaan kii soo doortana ay ku xugminayaan xukunkaas halbeega ah oo ay saareen waxaan qabaa anigu inay shaqadooda fiican tahay soomaalinimadooda fiican tahay laakiin haddii ay tahay eh, in adeerkayna waa kaas in abootadayna waa kaas hadday ay sheekadu ay ay noqoto guddigaaba si xaaraannimaa ku yimid meesha saasaan qabaa anigu haye en- en, doctor cabdicasiis ma ku qanacsan tahay mise wax kaleeto oo aad dib ugu laaban doonta ama odayaasha beesho ay kula noqon doonaan guddigan farsamada ayaa jira mase jiraan dad kaloo kula mid oo ayaguna caqabadan ay soo wajahday ha walaale horta marka koowaad waa ku bogaadinayaa odayaalka caqliga iyo cilmiga iskaashanaya iyo siday hadalka u dhigahayaan aad baan ugu bogaadinayaa marka labaadna xaqiiqadu waxay tahay haddiiba khalad dhaco in lagama maarmaan ay tahay khaladka in meel la saaro responsibility ayaa jirta oo in meel la saaro waxaan dhacahayaa waa khalad aad iyo aad u weyn oo laga yaabo khaladaadkii waaweynaa oo waddanka ka dhacay mid ka mida inuu yahay wuxuu yahay eh, dadkan toddoba iyo toba toddoba-iyo labaatanka ah oo soomaalida ah anigu waa arkay saaxiibadayda haatan onlineka kuwada jiro waxaa laga yaabaa inaanay arag laakiin ay maqleen anigu uma qabo inay dadkii halin lahaa oo odayaalku wixii ay soo xuleen ka hortegi lahaa inay yihiin xag dhalineed xag aqoon iyo xag iyagoo aan shuruucdiiba saa- raacin ee waxa ay raacayaan ay tahay huuhaa iyo suuqa hamiinkii waxay kasoo collacti gareeyaan marka waxaan u wadaa wuxuu khalad dhacay weeye anigu impersonally ma ahan u dabcina mahayo waxaanan qabaa wuxuu khalad inay yihiin marka anigoo jooga waddankaygii khalad inay tahayna hubaa boqolkiiba boqol inaan u habkado ama aqbalo khalad constitutional ah oo jebinaya qaanuunkii waddankayga u yaalay dadkaygana ku xadgudbaya lagama yaabo aada iyo aad baan looga En, yaabay waa maadsantahay.
waxaa la Aha.
yidhaah Ha- daawirin ha lagu sameeyo labaatan iyo toddobadan micnaheedu waxa weye waan fahmaya aniga eh, ururada qaarkood in daawirin ha lagu sameeyo waxa weeye ayagii daawir ha la siiyo say u xadgudbaan oo ay dan khaasa u fuliyaan inta eh, daawir la siiyo aanay danta caamka ummadana ay ka sii jirta waa mahadsantahay doctor Sida cabdicasiis dhacdayna waa.
Doc- doctor cabdicasiis adiga hadda waxyaabaha sida aad sheegtay en, ay guddigani ku sababeeyeen ay liiska kaaga reebeen waxaa sheegtay inay tahay toban sano ka hor wax dhacay En, nidaamkii ama dowladdii caydiidaa lagugu tiriyey in aad adigu ka mid ahayd sida hadda en, en, en, warar hoosoon helayna adiguna hadda aad noo sheegaysa ay ka mid tahay abukaato cumar dhegayan waxaan rabaa inaan weydiiyo marka haddii nidaam xadgudba qofku uu qayb ka ahaa Aan- aan saxo- aan halkaa eh, eh, walaale aan saxa halkaas haye aniga wax lagu soo eeyey oo ay ii sheegeen haba yaraatee ma jirto warqadda ay isiiyeen oo ay ii soo diideen oo qof iigu soo diideen waxaa ku taala xildhibaan doctor cabdilcasiis sheekh yuusuf direen ha lagu soo bedelo qof kale laakiin waxaasaa lagu helay waxaasuu ahaan jiray midnana ma maqan waxaas waa rumar dariiqa laga soo kolaktigaraynayo waxay ii sheegeen aniga ma jirto sidaas daraaddeed ayaanan aqbalin waa mahadsantaha En, waxaa hadda nagu soo biirtay en, en, cayne en, abuukara gacal laakiin bal cayne intaan u gudbi waxaan rabaa abukaato cumar maxamed cabdulle inaan siiyo haddii ay dhacdo in dadka loo haysto nidaamyada ay ka tirsanaayeen xadgudubyo ay geysteen ama xiriir ay la lahaayeen hogaamiye kooxeedyadoo kale qaabkan ma taha qaabkii loo mari lahaa haddii xataa hadda loo diido sida hadda uu sheegaya doctor cabdicasiis maxay ahayd oo aqoonsi ah ama ama qofka uu ku qanco in la siiyo bismi illahi raxmaani raxiim horta eh, eh, arrintu waa arrin hadda siyaasada sida muuqata oo qaanuunkii hadda eh, eh, waan sheegay iyo dastuurkii siduu qabay laakiin mabda-iyan cid kasta oo abaabushay hogaamisay ka qayb qaadatay eh, dagaaladii sokeeye ama maamulada jiri ee dawladda ahaa awooddii dawliga ahayd ee lasoo baray u adeegsatay ee si khaldan oo xadgudub ku keeni karta in la galo dembi dagaalo amba dembi ka dhana bini aadamnimada in la dacweeyaaho baarlamaankana maaragtay ma ka qaybgeli karta la yidhahdaaho waa arrin dhici karta laakiin waxay u baahan tahay iyada nafteeda in laga cadaalad falo waxaan rabaa inaan laba arrin u kala qaado anigu mubda'iyan kaba soo horjeedo dad dadkii dhibaateeyey oo la hubo oo oo la marsiiyey nidaam garsoor oo cadaalada ku fadhiyo oo markaas lagu helay in laga joojiyo in hogaamintii dalka uu ka qayb galo waa arrin arrin kale waxaa ah sharcigu muxuu qabaa marka hadda anigu maanta ka hadlimaayo ra'yiga qof ahaaneed oo aan ka qabo muxuu ahaa dadkii galay dembiyada dagaalka ama maaragtay dembiyo dhanka ah bani aadamnimada lagu eedeynayo anigu hadda ka hadli maayo laakiin waxaa sharci ah in la helo due process waxa la yidhahdo qof kasta waa in haddii loo cadaalad falaa xataa haddii hogaamiye kooxeed uu yahay ama ay yihiin dad kaleeto oo laleeyahay maaragtay waa waa waa waa xagijirnibaa lagu haystaa ama laleeyahay laaluush ayay qaateen horta horta dhammaantood ciddii laaluush qaadatay iyo ciddii dembiye dagaal lagu haysto oo dagaal ooga ahayd iyo ciddii kaleo wax kasta lagu haystaba waa la haysan karaa laakiin in hadda la qabsado guddiga hadda shaqaynaho meel uu arrintaas ka tix raacayo oo ah go-aan maxkamadeed oo caddaysay in dadkaasi lagu helay dembiyadaasi ma jiraan haddii aysan jirinna shuruudaha meesha ku qoran oo saddexda ah qodobka labaad wuxuu sheegayaa in go-aan maxkamadeed uu jiro marka criteria ama maaragtay hab lagu kala soocayo dadka oo ka baxsan midka dastuurka ku qoran guddiguma dhigan karo waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cayne abuukar gacal cayne markaa fiirisa adiga muqdisho muddaa ka shaqayso ururadii bulshada ma is leedahay qaabka hadda ay u shaqaynayaan guddiga farsamada ee ku aadan in dadka dembiyada loo haysto aysan baarlamaanka soo gelin ama eeda ay jiraan ama dadka qaar la dhihi karo ama qof soo dacweeyo kale looga reebi karo sidee adiga u aragtaa
wallaahi waa horta xaalka muqdisho yaalla aada iyo aada ugu qariban yahay hase ahaatee kuwa dadka u soo dhahaya adiga ma ka qayb geli kartid laftooda ceebka saliim ma yihiin yaase soo doorta ayaga ma united nationka annaga wixii soomaaliya ka talinaayo iyo wixii la iska dhaafaayo sheegahayo marka taasi waxaan u arkaa waa arrin soomaalida u taala siiba duqeyda soomaaliyeed ee wax soo dooranaya u taala in criteriyadaas marka horeba la ansixiyo waayo sidaan maqlayay ku hadlay abukaato cumar dhegay qofka bani aadamka ilaa proven guilty uu yahay lama oran karo lamana reebi karo inuu isu soo sharaxo madaxtinimada dalka lagama reebi karo in uu ijtimaac la sameeyo dad lagama reebi karo waxyaabaha uu xaquuqda xaquuqa political rights ka ah oo ka yahay ay kamid tahay waa mahadsantaha haye cabdiqafaar wardheere kolasta horta meesha arrinta muhimkaa dadku inaan fahamno loo baahan yahay guddigan toddobiya labaatanka qof ah horta sidoodaba maxkamad ma aha dadna dembiyana kusoo oogi mayaan maxkamad go-aan ay gaartayna fulin mayaan waa guddi siyaasadeed oo wakti kooban leh oo la yidhi inta dadkan siyaasiyiinta ay wax isku hayaan qaab yar oo bal lagu soo xulo oo lagu tasbiiqiyo odayaashu dadka ay soo xulaan laga fiirsho oo aanay ku jirin dad dembiilayaala iyo dad aan u qalmin intaa fiiriya horta aan isla fahamno oo yaan loo tarjumin in qofka inta maxkamad la soo taagay guilty iyo not guilty waxa hadda laga hadlayaa maaha waxa weeye xataa tuun yara hadduu jiro oo qofku uu u qalmi waayo shuruudahaas yaryarka oo ayaga la siiyey oo mandatekooda ama shuruuddoodu waaba kooban tahay wax yar weeye waxaa la sheegayay dad waxaa la yidhi waa inuu qofku diblooma dugsi sare haystaa shahaado dugsi sare markaasaa la yidhi oo suu qaybataalo laga soo garan karaa waxaasoo kale marka haddaad tirahdo iyaga ku xujayso tirahdo okay ordaya soo kala saara midda sha tan dhabtaa iyo taan dhabta ahayn iyo soo xulayo weligood ka dhammaan maysa marka anu waxaan soo jeedin lahaa inaynu ku koobno su-aasha guddigu shuruudihiisu ma ma sax baa mise waa sax shuruudahaas aniga waxay leeyihiin shuruudo macquul ah oo marka hore lagu kala saari karo markii haddaw soomaali dawlad gaarto inay ka tashato qof maxkamad la saaray iyo yaa dembi galay waxaasoo dhan waa inoo dhiman yihiin beelaa la gubay dad baa la laayay hanti baa la qaatay ummad baa yacni dhibaato loo geystay inagu weli soomaali maxkamad isma aynaan saarin hadda waxaynu maraynaa aynu soo xulanno laba boqol iyo toddobaatan iyo shan wax inoo xeeriya oo madaxweynena inoo doorta dawladna inoo dhisa si aan kumeelgaarnimadan iyo balbeladan iyo labaatanka sano halaagga uga baxno marka walaalayaaloyeenaan maxkamad isla aadina tala waxaa la yidhi laba nin kama wada qusliso runta meesha waxa yaalla waxa weeye dad badan baa la guddiyey welina odhanaya anugu shaksigan hadda wasiirka hadda arrintiisa kama hadli karo runtii aad ugama warqabo iyo waxa lagu soo celiyey isaguna nooma sheegin inaguna ma naqaan laakiin dad ciiddaa ka badan baa la soo celiyey hadhow tadii waa inuu baarlamaanka iyo maamulada kale ka tashadaan ma istaahileen ma istaahilin miyaa maxaq bay ahayd halkaasaan uga baxaynaa laakiin saddex beri baa inoo hartay isniinta waxaa la rabaa in baarlamaan soomaaliyeed taagan yahay oo uu madaxweyne doortan ina xukumo next week marka aynu horta arrinta ka fiirino midda guud aan ka fiirino tan shaksigaan ka saaro waa maadsantaha aan cabdikafaar waxaan rabaa inaan siiya doctor cabdicasiid sheekh yuusuf maadaama ay hadda kaligaa aysan ahayn oo dad badan la soo celiyey laguna eedeeyey maamullo ama horey iyagu dhibaato u geysan ama aan u geysan arrinta hadda cabdikafaar ka hadlaayee ah maadaama madmadooba ay imaan karto ama in qofku maamullo horoo dembiyagala uu ka mid noqon karo in sidaas looga gudbo taasna ay tahay xalka ama maslaxada soomaaliyeed ma ku muuqataa adiga walaalle horta marka koowaad waxaan ka xumahay walaalkay cabdikafaar wixii asaga looga macrifo badan yahay inuu iska qajakiciyo ma ahanayn inuu ku xaq dhowro qofka wax ka og ayaa meeshii ku qumanay waa ka xumahay hadduu dhibsado hadalkayga tan kaleeto su-aashaada markaan usoo laabto meeshan sida uu sheegay cabdikafaar maxkamad ma dadkaani waa dad ay tahay criteria simbol ah inay raacaan waa ka boodeen oo mid kale oo iyagu ay samaysteen oo aan protocolkii iyo wixii loo idmaday aan ahayn ayay samaynayaan suurtagal ma ahan xaladka ay ku jiraan haddaan la sixin inay wax samaysmaan ama waktigu ha yaraado ama iska daay waktiga oo yar iyo raac inaan noqono waxaa nooga sharaf badan inaan saxno oo wax xaq ah oo macquul ah aan la nimaadno markhaati waxay ayaga laftigoodu ka yihiin toddoba iyo labaatankaas waxa ay samaynayaan inay shiran yihiin inay khalad iyo xadgudubba ay tahay qaarkood waxay suuqa ka sheeg sheegaan preshar baa nala saarayaa oo qolo gaala ah ayaa saas noo gelayso oo liisna siinaysa iyo wanaa ilaa daalik marka haddaan wax la sixin meesha aan ku ordayno natiijadu wax macno samaynayso walaalle ma ahan haddii aanan la tegin wax wanaagsan oo kala miiran oo sax ah oo xaq ah oo qofka muwaadinka soomaaliya xaqiisa ilaalinaysa ama qofkii loo dirtay oo loo idmaday oo odaga ahaa oo isagu soo dadaalay muddada dheer dadaalayay oo ka fiirsanayay inuu qof wanaagsan keeno iyo mathalan gabdhihii la yiri waxa weeye boqolkiiba waa inay soddon iyo wixii oo dhan wixii oo dhan waa in la hagaajiyaa waxaan ka degdegno oo aan khalad u degdegno oo aan siino wakti qof ku cayaaraya qaanuunkayaga dadkayada iyo dalkayada meesha kuma jirto marka maxaad samaynaysaan koox dadka kooxihiinaan hadda la soo celiyay maxaa idiin qorshe ah oo aad ka wada hadasheen odayaashiini beelahan
impersonally markaan aniga kuu sheego waxaan samaynayaa waxaan diidayaa xaqdarrada aniga iyo dalkayga iyo dadkayga iga midaaba lala galay waa in la saxa oo sax la yimaada waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan siiya abukaato cumar maxamed cabdull marka laga soo tago in dadka qaarkood lagu eedeynayo dambiyo waxaa jira heerka waxbarashada laga rabo qofka baarlamaanka galaya laftirkiisa inay dhibaata ka taagan tahay sida hadda loo dhigaayo oo la dhihi karoo kale shaha aan aqoon dugsi sare ama wax u dhiganta qodobadaasi dastuurka muxuu ka qabaa waa mahadsantaha falastiin shahaado dugsiga shuruu shuruuddan oo ah lagu xiraayo aqoonta in xubinta baarlamaanku ay yeelato aqoon shahaado dugsi sare iyo wixii ka sarreeya ama wax u dhigma maahana iyo ama waay aragma u dhiganta ayaa meesha ku qoran qodobkaas horta dastuur saas looma qoro waxa weye waa waa mugdiya ku jiro ambiguity maxaa yeelay shahaadada iyo waaye aragnimo waa la israacaya iyo baa la yidhahdaa laakiin ama waaye aragnimo u dhiganta maaha marka waxaa la dhihi karaa ama maaragtay wax u dhigma waa la dhihi karaa oo waxaa u dhigma kara machadyo sare oo maaragtay ama bolotechnica ha noqoto ama ha noqoto dugsiga badda ama ha noqoto dugsiga beeraha waa markaas waxay noqon kartaa shahaado dugsi sare wax u dhigma laakiin waay aragnimo u dhiganta marka la yidhaahdaa shahaado waa standard wax lagu cabiro oo qofku intaasoo sano wax baranaya uu dhiganayo shahaado kalea la-ag dhigaa ama waxaa lagu xiraa shardi kaleeto ah waay aragnimaa lagu xiraa oo lagu daraa labadoodii laakiin waay aragnimo u dhigantay shahaado ma jirto horta qodobkaas waxa weeye qodob sidiisa mugdi ah oo dhib ku jiro waay waa kow qodobka labaad oo aan raba inaan meeshaas ka sheega waxay tahay waa muhiim in qofku aqoon leeyahay shahaadana waa la ogaan karaa dalkan wuxuu lahaa dugsiyo sare waktiga laga soo baxayna waa la yaqaanaa meelihii ay ku yiileenna waa la yaqaanaa ma lagu khaldami karo shahaado inta lasoo gatay in la yidhi aniga shahaadadaanan haystaa sida lagu caddeeyo in shahaadadaani ay ninkaan dugsi sare soo dhigtay iyo in kaleeto waxaa la heli karaa dad badan oo yaqaano shardi maaha shahaadada saxiixa ku yaalla in la fiiriyo waana shardi muhiima in la tixgeliyo qofkii aanan haysanina inuu maaragtay suuqa inta taga shahaado kale soo gato ma aha arrintaas toddoba iyo labaatan qofood oo guddiya oo meesha joogteen umalayn maayo inay isku raacayaan in qof la dulmiyo Waa dhinaca mahadsan shahaadada marka waxaan leeyahay waa in waa waa qodob eh, shardi mudan in la taageero ciddii lagu soo celiyena waa inay ay aqbasho oo ogolaato haye cayne hadda shahaadada waa waadix nin intaasi sano wax baranayo iyo mid kaleeto ah, isku waayo aragnimo dugsiga waayo aragnimadan kasoo baxay oo kale in laysla meel dhigo hadda caqliga bani aadamka oo saliimka ahba ma yeelayo marka laakiin sanadadan oo dhanba waa arkayna dad oo aan doctoore ayno doctor hebel layska dhahayo magaca inta dhulka laga soo qaado lagu dhajinayo waa iska dhacaysa laakiin ma shaqaynaya in la shaqaysaa loo baahan soomaaliya waxaa loo baahanyaa inay cagaheeda isku taagto oo beenta iyo huhaada ay ka dhamaato marka doctor been ah uu xaal qaado nimaan shahaado qabin uuna xaal qaado taasi aadaan ugu raacsanayo guddiga sida uu eh, abukaataha sheegana qofka eh, wax bartay iyo qofka aanan wax barin xataa interview haddii la geliyaa la kala kasi karaa Aan- haye cabdiqafaar sax weeye waa sida gabadha u sheegtay weeya een, qofku hadduusan shahaado haysan wax loogu talagalay weliba wax weyn maaha dugsi saraa laga codsaday wax wax weyn maaha taasaan shahaado uga baxaya waxaan u noqonayaa qodobkaana guddiga runtii een, soomaalidu waxay u baahan tahay horta inay iyadu is-aaminto guddi toddoba-iyo labaatan qof oo soomaaliya khaladna waa gelayaan waxna waa kharibayaan een, waxna waa khaldayaan inaan saa u ogaano weeye laakiin waa inaad siisaa wax la yidhaha benefit of the doubt inay toddobiyo labaatankood inta waxaan inoo kala shaandhiciyaan waa intaa keliya kala saar saaraan ay ina ka reebaan dadka dembiyada leh oo dhibaatada u keenaya dalka ama hore ugu keenay aad baan uga xumahay een, wasiirka oo anigu shaksiyantiisa ma garan karo runtii meeshay taagan tahay laakiin ka waran haddii boqolaalka la soo celiyey qof kasta uu soo istaago oo yidhahdo aniga tayda hala baruufo gormaynu go-aankeeda gaarayna oo arrintaa laga dhammaanaya marka waa inaan u miisaanaa guddiga iyo mandatekiisa ama hawsha loo diray iyo waktiga uu haysto iyo soomaaliya meeshay taal anigu intaasaan rabaa in aan isla fahamno oo oo aan ka doodno markaas processkan xataa hadduu khaldamo hadhow see loo sixi karaa haye haye doctor cabdi cabdicasiis makuu muuqataa arrinta hadda cabdiqafaar uu ka dhawaajiyo oo ah in mudnaanta la siiyo inay wixii shaqeeyaan oo sheegashada iyo qanacsanaan la-aanta qofeed laga tago Ah, walaale waa mahadsan tahay wax shaqeeyey oo khalad ah waxaa ka wanaagsan wax daahay oo aan khalad ahayn marka eh, dadka la soo celiyey dad badan weeye waxaan maqashiisanahay saddex qof ayaa laga arkaa wax qualification lagu soo celiyey qualificationka laiska doonayo levelkuna waa dugsiga sare dadka badan haba meesha yimid oo odayaasha soo xuleena sida runtaa aada bay uga sareeyeen dugsi sare iyo jaamacad intaba oo ah eh, bachelor way ka wada sareeyaan marka eh, aanu odhagno sidaanu gaaro meel meeshaas oo wax aada iyo aada u khariban oo ay ku jiraan waxaan anugu ka fadilayaa in si fiican loo shiilo oo loo hagaajiyo oo aanu gaaro meesha aan iskanayno for example waxaa la iska rabaa bishaan labaatankeeda ayaa waxaa la doonayaa in la helo baarlaman baarlamaanku waa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kooramkiisuna waxaa weeye boqol iyo siddeetan iyo afar kooramkiisa haddii la helo marka ugu horeysaba baarlamaanku waxaa jeergaraynaya qofka ugu da-ta da-da weyn rag iyo dumar wuxuu yahay marka ayadaa baarlamaankii set up ayuu noqday amase baarlamaankii waa soo aruuray wixii ka dambeeya markaa waa la soo buuxin karaa marka layskama dhigi karo ha la ordo oo khalad ha la sameeyo sidii loo midgareeyo waktiga ayadoo aada iyo aada loo khaldan yahay marka waa la qabaa inaan waktiga ilaalino inaan ka baxno kumeel gaarka in taanka ugu dambeeya oo labaatanka ah baarlamaanka kooramkiisa la helo laakiin waa inuu si sax ah baarlamaanku ku yimaadaa ma ahan in la yidhaaho ha la didiyo ha waa mahadsanta waa kuu soo noqon doonaa Aan- haye abukaato cumar Doctor Benjamin.
waxaan rabaa cumar inaan fiirino haddii hadda baarlamaanki saas lagu soo kala xulay oo qofkii ama nidaam hore ka tirsanaa oo eeda loo haysto ama qofki qof eed u haysto ama qofki inuu dhibaato qof shaqsiga u geysta hadda lagu soo celiyay ma waxay noqonaysaa mid un ku eg soo xulitaanka baarlamaanka mise musharaxiinaad u taagan een, guddoomiyenimada baarlamaanka musharaxiinaa u taagan madaxtinimada dowladda soo socotaa wasiirey dhisi doontaa si nidaamka ma ku socon doonaa qaabkan wax loo kala xulaayo mise wuxuu noqon doonaa mid xildhibaanada ku ekaada Eh, waa mahadsan tahay horta aniga horta mabda-iyan eh, cid kasta oo aad loo haysto in lagu dabagalo oo la marsiiyo cadaalad iyo garsoor saxa waan qabaa oo horta yaan qalad la fahmin laakiin haddana waxaan mar kasta rabaa inaan ilaaliya dad xeer baa dhaqo dadka dal iyo dad xeeraa dhaqo laakiin rabitaan iyo waxa wanaagsan oo ra'yi ah oo qofu leeyahay ma aha meeshaan waxaan rablaa in lagu bilaabo dawladda cusub oo dhalanayso inay xeerka u hogaansanaato wax diidayana ma leh haddii dawladda la dhiso oo baarlamaan ay galaan nimankan qaarkood ama qaarkood ay noqdaan wasiiro ama qaarkood isu sharaxaan ilaha la qabsado cid kasta oo maaragtay dembi ka gashay dalkan ama laaluush ha noqoto ama d dagaal ooganimo ha noqoto in lagu dabagalo ra'yiga waan qabaa laakiin hadda arrinka aan ka hadlayno waxa weye mana reebi doonto in haddii ay isu soo sharaxaan qodobadan ay daba socdaan xubintii wasiir noqoto xubintii baarlamaan gasho oo hadhow loo haysto dembiyada aan sheegnay markii la helo nidaam iyo cadaalad waxaa imaan karta in inta lagu helo isagoo meesha ku jira laga soo saaro xabsi la geeyo laakiin laakiin abukaato cumar hadda sida aad sheegtay hadda taasa ay weydiiso markaan usoo noqdo ha hadda haddii dadka baarlamaanka a- galay qaarkood looga hor istaago in ay ka mid in loo haysto eeda ah inay galeen dembiyo dagaal ama ay laaluush qaateen standard cadaalada ma noqon karto inuu madaxweyne inuu isu sharxa la ogolaado iyo iyo xo- guddoomiye baarlamaan eh, iyo maaragtay iyo xil eh, prime minister iyo xil wasiir cid ku eedaysan wixii lagu reebay kuwan waa inay noqotaa halbeeg eh, mid ah loo isticmaalo eh, dhammaan yacni eh, processka eh, eh, ka mid noqoshada eh, hogaanka siyaasadda dalka ah haddii hadda lagu joojiyo dad in ay ka mid noqdaan baarlamaanka loogu diido xubinnimo waa inaan loogu ogolaanin in qof ku eedaysan isagana laaluush iyo luntasho hanti qaran iyo muxuu ahay dembiilo dagaal laft lafteeda iyo inuu ma- dawlad kasoo tirsanaa oo maaragtay horeeto oo dhibaatooyin geysatay shaksiyan oo isaguna qeyb ka ahaa waa inaan la ogolaanin in ay u ta- noqdaan wasiiro waa inaan la ogolaan inay madaxweyne u tartamaan waa inaan la ogolaan inay baarlamaan u tartamaan waa in halbeega la isticmaalayo ou noqdaa mid isku mid ah oo aan dadka qaarkoodna standard loo isticmaalin dadka qaarkoodna aan laga daynin haddii kaleeta arrintaasu cadaalad ma noqonayso haya cabdiqafaar waa sax weeye waa ku raacsanahay abukaataha laakiin arrintaas xeerinteeda waxaa iskale baarlamaanka marka baarlamaanku fadhiisto waxaan rajaynayaa inay fikradahaas oo kale iyo dadka soomaaliyeed oo waxgaradka inay dhegaystaan oo ay fahmaan nuxurka arrintaasi leedahay runtii sida baarlamaanka hadda lagu soo xulaya waa president ama waa arrin yacni hordhac fiican weeye haddii taas hadhowtadii ay noqoto halbeeg oo lagu tijaabiyo mar kastaba ninkii mas-uuliyad qabanaya ama madaxweyne ha rabo ama prime minister ha rabo ama ha noqdo wasiir ama xataa director general iyo wixii ka hooseeya iyo iyo maamule meel eh, mas-uuliyad soomaaliyeed qabanaya in intaasoo shuruudoodna loo fiiriyo anigu aad baan ula qabaa laakiin xeerintaas maalinta baarlamaanku fadhiisto golihii lagaga hadli lahaa waa leenahay Een, guddiyadiisii baarlamaanka laga dhex samaynayaa baarlamaanka daraasadii ku samaynaya xeerarkaas la dejinaya gudihiisa iyo dalka intiisa kale oo dhan waxaan ku darsanayaa inuu baarlamaanku markaas isagu noqdo hay-adda een, qaynuunka kor u haysa oo oo ka ilaalisa shakhsiyaadka keliya maahee in dalka iyo qarannimadaba inay dhowrto marka labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta hadda aynu u yeeraynaa markay meel fadhiistaan waxaa la rabaa inuu shaarkii qabiilka inta meel dhigto inkastoo uu qabiil kusoo galay oo oday reerkiisa ahay soo magacaabay inuu yidhaahdo hadda anigu waxaan u gudbay nin qaran een, xildhibaan qaran baanahay iyaguna u tashadaan sidii xildhibaano heer qaran ay u tashadaan oo arrimahaas oo kale ay ay dastuuriyan iyo qaynuun ahaanba ay meel u dhigaan oo uga doodaan waa mahadsantaa haya cayna wallahi horta hore taas waa fiican tahay laakiin eh, aniga waxaan raac waxaan ku raacsanahay halbeega inuu noqdo iska daaye prime minister iyo jego sare adeega bulsho xataa inaan qof wax loo haysto dembi loo haysto inaysan laga dhigin inaana loo xulin waayo waxaana u soconaa had- haddii inaan isla fahamno isku dayno eh, waxaana u soconaa inaan dhidibada u taagno qaran soomaaliyeed qaran soomaaliyeed haddii hal aas-aas ah hadduu ka halaysan yahay inta kaleu wasaqaynaya marka si sidaas darteed ayaan waxaan ku raacsanahay ama aan guddiga ku boorinaya in aysan xagal daacis inaynan sameeyin ee cid walba oo si fiican inscrutinization in loogu sameeyo ama la baaritaan fiican in lagu sameeyo dad wada nadiifa ah laba boqol toddobaatan iyo shan nadiifa oo aan dhihi karno allailaahi soomaaliya ay mateli karaan in naloo soo xulo baarlamaan nalooga dhigo sidaasna ay ku socoto hawsha oo cid walba oo jago aaday oo doonaysana ama isu soo sharaxaysa ah in aysan noqonin wax ay laaluus ku gadato iyo inayna ma mudan tahay soomaaliya wax ma u qaban kartaa ayadoon loo fiirinin qabiil iyo haymin doona ayaan ku raacsanahay waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan weydiiye hadda doctor cabdicasiis ugu dambeyntii adiga hadda liiska waa kas waa lagaa soo reebay dad kaleo kula midana waa laga reebay kuwo kalena waa ay soo socdaan dabcan maxaa is leedahay xalka waa ku jira si baarlamaan loo helo xilliga kumeel gaarka ahna looga baxo waktigii loogu talagalay waa mahadsan tahay walaale horta aad baan ugu mahadinayaa dhammaantoodba saaxiibadayda meeshay igula jiraan inay adkaynhayaan oo dad quality le ay maaragtay had iyo jeerba doonayaan in la xusho oo la helo waana lagama maarmaan marka sida hadda wax u dhacahayaan si aan cadaalad ahayn bay wax u dhacahayaan aniga layguma reebin layguma reebin dembi laygu soo qiray oo maaragtay la sheegay xataa criteriyada ayaa wax kaa dhiman yihiin layguma oran waxaan filahayay marka kulligood inay xusaan kulligood inay waxun ka xusaan marka aniguna keligay naftayda u doodi maayaan dad fara badan baa jira sidaan ogsoonahay dadku lixdan waa gaadhay sidaan maqlay maanta marka waxaa laga sheegay saddex qof wax qualificationka iyo quality-ga loo wax looga sheegay laakiin sidii annaga noo roon baa allahana qaadsiiyo waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis hayaabuu kaata cumar arrimaha hadda oo oo qay- qaylo way ka timid dad badan cabasho way qabaan waxaa ka mid ahaa dooda uu soo jeediyey wasiirka cadaalad ma dhicin dadka la soo celinaayo waxaa dhici karta in qaarkood iyo cadaalad darro lagu soo celiyo maxaa yeelay waxaana dhici karta in maaragtay dad badan ay ka daba shaqeeyaan marka waxaa habboonaan lahayd qofkii grievancy qaba ama cabasho ka qaba go-aanka la gaaray meel uu la tegi karo oo inti lagu fiiriyo lagu dib u eegis loogu sameeyo markaasna ama ay maaragtay taageeraan oo ay ku ansixiyaan go-aankii ay gaareen maaragtay guddiga toddoba iyo labaatanka ahaa ama markaas wax laga bedelo oo layidhaahdaho arrintaas maaragtay khalad ay ku dhacday waa laga noqday marka anigu waxaan soo jeedin lahaa waxaa xaqiiqo ah in dad badan oo aan mudnayn oo aan maaragtay tuhumad iyo laaluush iyo shahaado la-aan iyo hadduu ilaahay ku runya dembi aan gelin ay dhici karto in ay maaragtay ku dhacaan maaragtay soo celinta iyo in xadgudub uu ku dhaco marka si looga hortago in xadgudub uu dhaco sharcigu wuxuu qabaa intii qof aan waxba hadlaynin cadaalad darra lagu samayn lahaa qof waxaa leeyaha fakadaa marmar qaanunku mabda caama wey oo jaro wey marka anigu waxa aada uga soo horjeedaa qof wax tabanaysa oo iyada aaminsan inaysan waxba gelin ay dhici karto inaysan gelinna in ay timaado in maaragtay cadaalad darra ay kula dhacdo Waa go-aanka mahadsantah, waa marka waa in la mahadsantah.
siiyaa fursad oo ah in dib loo eego cid dib u eegeyso waa inay jirtaa in maaragtay go-aankii lagu reebay oo oo ta'kiidiso oo tiraa waa sax ama tiraahdo maaragtay khaladkaasaa jiri waa laga bedelay Waa mahadsantah.
waa iga soo jeedin intaas.
waa mahadsantahay haya cabdiqafaar maxaa u aragtaa adiga xalka Ah, meher waxaan ku diri lahaa oo keliya toddoba iyo labaatan qof oo soomaaliya oo fikrado kala duwan iyo garaad kala duwan iyo aqoon kala duwan leh oo meel laysugu keenay oo hal qasdiya laysugu keenay anigu horta ma qabo inay cadaalad darro isku raacayaan oo ay ama dad qof gaara faquuqayaan ama wax kala dhacayaan waa la odhan karaa systemka iyo habka loo dhiibay iyo qawaaniinta ay ku shaqaynayaan Adiga iska raaci lahaa cabdiqafaarow, boqol baaba isku raacday iyo laba boqol cadaalad xume maxaa labaatan iyo toddoba ay isugu raaci waayeen weliba qualitigooda ama waxbarashada ama tafkiirkooda ay hooseyso qaar baan ka garanayaa kuwa p h d haystaa ku jira oo aqoon leh marka lama oran karo kulli horta quality male lama oran karo dad badan oo aqoon leh ku jira Ah, wa- wa- Ay, waa- laakiin anigu qaar waxaan garanayaa Waa mahadsanti- aan dugsiga hoose dhigan oo ka mid ah waa mahadsan tihiin Mina aqoon.
waa waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis waa falastiin mahadsantahay cabdiqafaar qofka haddii uu dood ka qabo go-aan laga gaaray xaq wuxuu u leeyahay cid u jeey ciddii ka gaartay go-aanka cid uga dacwooday inuu helo Waa maxaad u mahadsantahay.
diidaysaa in maaragtay la helo meel kaleeto oo markaasi ama ha adkayso ama maaragtay go-aankay la gaaray ama waxa Waa- ka bedesha ay jirto haddii kaleeto waxa weeye eh, muxuu ahaa eh, eh, waxaad ka waa bedeshay mahadsantahay maaragtay, eh, abukaata cumar gabagabadii aan ku jirnaa waxaan rabaa cayniga ugu go'aanka dambaysa inaan siiyo ugu dambaysa.
hal halka ka hore waxaan rabaa inaan eh, cabdicasiis aan weydiiyo hal su-aal oo maanta oo dhan laga leexleexanayo cabdicasiis nuxurka lagu soo lagu soo celiyey iyo wuxuu isku ay oo tuhmayey in lagu soo celiyey maxay ahayd ma qof baa meel cidlaa laga soo celin karaa aniga waxaan qabaa inaysan jirin marka cabdicasiis haddii uu dacwad ka qaba arrintaasayto iyadana waa in loo cadaalad falaa oo la siiyaa ee, meel uu- uu ku dacwooda inay jirto oo lagu soo oo isku soo cadeeyo oo isku soo nadiifiyo siduu xaqa uu leeyahay oo u helo dadkan la xil saartay ayaga laftirkooda in aysan dadka ku xadgudbin oo ay wax qalada dadka aynan kusoo xugminin inay jirto in dhagahooda lagu dhibciyo guddiga laftigooda ayaan qabaa anigu
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaanu ku eegaynay hannaanka soo xulista baarlamaanka oo ay soo baxayaan warar sheegaya in xubnaha qaar dib loo soo celiyo iyadoo lagu eedeynayo dembiye kala duwan barnaamijka waxaa igala qayb galay abukaato cumar maxamed cabdulle cumar dhege oo ku sugan magaalada london cayne abuukar gacal oo ka tirsan ururada bulshada rayidka oo ku sugan magaalada qaahire ee dalka masar doctor cabdicasiis sheekh yuusuf oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo cabdiqafaar cabdiwardheere oo ah la taliya madax bannaan oo dhinaca horumarinta oo ku sugan magaalada washington tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo